بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga al andalus marka laga reebo maalinimada jimcaha allah idinkii maanta barnaamijka gebi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonnaa isdaar muhiim ah oo ay soo saartay mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kaas oo loogu magacdarayay sabiilu rashaad dhabaha hanuunka laguna soo gudbinayo qiraale ay bixinayaan qaar ka mid ah jawaasiistii ugu adkaa ee ay mujaahidiintaasi gacanta ku dhigaan يا حامل الماء على ظهرك وميت ظما تمشي بعز الهواجر في مراحل شداد عد قبل ما ينتهي في المكوى تهلك هما واحذر من الكبر يرجم بك لكفر العناد واحذر من isdaarkan oo xambaarsan rasaa'il muhiim ah ayaa soo gudbinaya asaaliibta cadowgu uu u shaqaalaysiiyo jawaasiistiisa maxaa keena in qofku uu ku dhaco dabinkooda wuxuu sidoo kale soo gudbinayaa talooyin ku socda mujaahidiinta oo quseeya badbaadadooda iyo wadiiqooyinka uu cadowgu u isticmaalo afcaashiisa dhagaraysan sidoo kale isdaarkan ayaa soo bandhigayaa sida cadowga allaah uu isugu dayey in uu kala geeyo mujaahidiinta safkoodana laba uu u kala jebiyo wuxuu isdaarku soo bandhigayaa qaar ka mid ah xubnihii ku lugta lahaa mid ka mid ah fitantii ugu adkeed ee soo marta mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab iyo sida jamaacadu ay arrintaasi uga dabaalatay isdaarkan loogu magacdaray dhabaha hanuunka ayaana la daawan karaa muddo ka badan hal saac waxayna mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ay ku bixisay juhdi aad u badan si ay uga faa'iidaystaan dhammaan mujaahidiinta ku taagan jidka allaah haddaba maanta barnaamijka waxaan idinkugu soo xulnay maqaadicda ugu saamaynta badan isdaarkaasi بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
إن سبيل الحق واحد وإن سبل الباطل كثيرة متعددة ولكل سبيل شيطان يدعو إليه وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من مغبة اختطاف تلك الشياطين لنا الى تلك السبل المظلمه التي تبعدنا عن طريق الحق وتهوي بنا في مهاوي الردى
waa filim muhiim ah oo xambaarsan cibar ciwaankiisuna yahay dhabaha hanuunka waxaa baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa isdaarkan oo la daawan karo ku dhowaad siddeetan daqiiqo oo xidhiira ka soo muuqanaya jawaasiis ku dhacay gacanta jihaaska amniga ee mujaahidiinta jasiiratul carab kuwaasoo daaha ka feedaya waxaa u horseeday musiibadan ay ku waayeen diintooda iyo dadnimadooda fariimada maqasho ahna u diraya dadka uu allah ku sharfay inay koraan baarka sare ee islaamka oo ah aljihaadu fii sabiilillaah waxaa sidoo kale dheer hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo iyaguna tawjiihaad iyo talooyin dhaxalgala ku dhexla isdaarkan muhiimka ah ee ciwaankiisu yahay sabiilu rashaad shakhsiyadda maxweriga ah ee uu isdaarku ku dul wareeganayo waa jaasuus lagu magacaabo moxamed macwada oo adeego u ahaa sirdoonka la sahyuuniyadeeyey ee imaaraadka carabta kaasoo ku kaca gabadfallo isugu jira dilka shakhsiyaad ka tirsan mujaahidiinta kaligeynta safka ahlujihaadka yeman iyo duriyadda hoggaanka looga markhaatiga kacay xakmadda iyo waraaca uu ka mid ahaa allaha u naxariista sheekhii amiirka ahaa ee qaasim arriimi
والله بالإحسان وبالمعاملة الحسنة وشلوا لي الإمارات لكني فرحان والله فرحان والله والله شاهد علي أقسم بالله العلي العظيم البر الرحيم أن يقبض الله روحي الآن مقتولا على يد التنظيم مقطوع رأسي مصلوبة أطرافي تائب علي والله أحب إلي من أن أخرج وأعود إلى الحياة اللي كنت فيها waxay ka soo bilaabanaysaa fitnada maahaliigta u horseeday shakhsigan ka soo muuqanaya filimka almalaaxim in isagoo mujaahid ah uu go'aansaday inuu isku dhiibo xubno yemaniyiin ah oo ka tirsan sirdoonka imaaraadka carabta ka hor inta aanu isdhiibin wuxuu xidhiiro ku bilowday si lama filaan ah ula lahaa nin lagu magacaabo ciwad akram oo u shaqeeya imaaraadka carabta maalin welibana waxa uu ka gudbayay xayndaab iyo xuduud heer ugu dambayntii uu dhex istaago arrin uu isaguba uu ku tilmaamay gaalnimo iyo nifaaq sida lagu sheegayo isdaarka waxaa la siin jiray lacago isagoo aan wax howl ah qaban muddo markii taas lagu wadeyna waxaa la weydiin jiray su'aalo aan ahmiyad weyn ku fadhin laakiin lagu jebinayay xaajiska iimaaniga ah ee shakhsiga kadibna waxaa laga dalbaday inuu keeno xogo wakhti ahaan laga soo gudbay laakiin sirdoonnada wax ku dhisan karaan moxamed macwadah ayaa tilmaamaya in musiibada ku habsata ay ka soo bilaabatay inuu isku dhiibay cadowgiisa isagoona isdhiibitaanka iyo in laga tago safka jihaadka ku tilmaamaya albaab ay munaafaqnimadu ka soo dusto
مرحلة التسليم هي بوابة النفاق لي أنا أنا ما عاد أتهمش الناس اللي سلموا ولا بدخل في نوايم عشان لا حد يقول هذا تحت ضغط أو والله أنا أكلمك عن نفسي أول ما دخلت مرحلة التسليم أو نقول اللي كنا نسميها أصلح وضعي ها أنا هنا فتحت الباب لما فتحت الباب أول داخل دخل من هذا الباب مش السعودية دخل النفاق دخل الشيطان دخل وساوس الشيطان دخلت الدنيا بعدين دخل السعودي والاماراتي وخل... لاننا انا فتحت الباب marxaladda isku dhiibitaanka cadowga waa albaabka munaafaqnimada ah ma raba inaan niyaddooda ka hadla dadka isdhiibay keliya ee waxaan ka hadlayaa nafteeda markii ugu horraysay ee aan galay marxaladda isdhiibitaanka oo aan ugu yeeri jirnay dib u qaabaynta nafta waxaa furmay albaab weyn albaabkaas cidda ugu horraysa ee ka soo gashay ma ahayn sacuudiga ee waxaa ka soo galay nifaaqa shayddaanka adduunyada markaas kadib ayay soo galeen sacuudiga iyo imaaraadka aniga ayaa ah qofka isku furay albaabkaas munaafaqnimada qofka waxauu ka shallaynayaa albaabkaas uu isku furay waxaana rumaystay shayddaan ka mid ah shayaadiintii insiga oo aanu saaxiib ahayn waxuuna iska kay dhigay qof ila damqanaya oo dhiiggayga ilaalinaya wallaahi in la dila aniga xaaskayga iyo carruurteeda ayaa iiga fiicnayd waxaan sameeyey waxaana isweydiinayaa sidii allaah aan ula kulmi doono tani waa tajrubada aan soo maray mana ahan mid fudud sidoo kalena ma ahan wax wanaagsan in qof weliba uu soo tijaabiyo qofka garaadka lehna waa mid ku waansamo waxa ku dhacaya dadka kale tajrubadan aan anigu ku dhaqaaqay ma ahan mid qarayska tuurnimo ah oo ay dhici karta in aad faa'iido ama aad khasaare ka hesho balse waa qarayska tuurnimo natiijadeeda la hubo waana khasaare iyo in aad ku dhacday dabinnada shayddaanka هي مغامرة ما هيش محسوبة يعني أتغامر أتسقط خلاص ما أتغامرش أتجرب أتسقط قد بين أقول لك أنا أتسقط فلا تجرب sheekh ibraahim abu saalax oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kana soo muuqanaya filimka almalaaxim ayaa tilmaamaya inaanay kala qaad lahayn xogaha mujaahid welibana ay la gudboon tahay inaan ku gabadfalin macluumada uu hayo diinkiisa iyo dadnimadiisana ilaashado يجب أن يعلم كل أخ أن المعلومة مهمة جدا وأنه يجب الحفاظ عليها مهما صورت
walaal kasta waa inuu ogaadaa in xogtu ay tahay mid muhiim ah ayna waajib tahay in la ilaaliyo si kastoo ay u yar tahay yaysan naftaada kuu sheegin in xogtu ay tahay mid qadiimi ah oo aanan lahayn wax saamayn ah arrintu waa cagsi sidaad ismoodsiinayso cadowguna waa uu ka faa'iidaysanayaa aan oggolaanno ama aan diidno kaasi waa jaanib dhanka kale marka ugu horraysa ee uu walaalku oggolaaday in xog uu siiyo cadowga waxaa ka dhalanaya xukun sharci ah oo keenaya gaalnimo allaah ayaa ka magangalnee sidaa daraaddeed waxaa waajib ah in laga digtoonaado dhagaraha shayddaanka ee horseedaya inaan dhiiqa lugaha la galno oo aan dib u guranno allahay naga badbaadiya annaga iyo idinkuba waxaan sidoo kale ku talinayaa in la daawado dadkana lala wadaago filimkii muhiimka ee ahaa asraarun wa akhdaar wa raxiilul akhyaar waxaa ku jira baraarujinno amni oo aad muhiim u ah ففيه تنبيهات أمنية غاية في الأهمية mid ka mid a halisyada ugu adag ee soo wajaha mujaahidka waa cudurrada ku dhaca qalbiga ee horseeda in qofku kala garan waayo munkar iyo macruuf filimka almalaaxim ayaana arrinkan aad u baraarujinayaa ومما نود التنبيه عليه هنا هي امراض القلوب عافانا الله واياكم منها فعندما يغتر الانسان بسعه عقله وصواب تفكيره وبالنظر الى قراراته بالعجب على انها الصائبه التي لن تخذله وبالتباهي بماضيه الجهادي وبلائه مهما طال وكثر فكل من ذلك ان وكلك الله اليه فانت هالك لا محاله فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله فإن كان الله waxyaabaha aanu doonayno inaan baraarujino waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca quluubta allah inaga badbaadiyo annaga iyo adinkaba marka uu qofku ku kadsoomo caqligiisa iyo fikirkiisa go'aanada uu mar weliba qaatana la dhacsan yahay oo u arko inay yihiin kuwa saxan kuna faano taariikhiisa jihaadka iyo wacdaraha uu soo dhigay si weliba ay u dheer tahay una adag tahay dhammaan arrimahaasi haddii uu alle kugu daayo shakila-aan waxaa tahay qof halaagsamaya sababtoo ah ma lihiin xaalad iyo awood aan ahayn tan alle haddii uu alle kula jiro hanuunka iyo towfiiqda uu ku siiyey ayaad ku badbaaday haddiise alle kula jirin uma aabayeelayo halkaad ku halaagsamayso si kastood caqli u leedahay camalkan ugu soo horraysay sidaasi darteed waxaa lama huraan ah in ka hor cadowga aanu la jihaadno nafta si aanu walaalka mujaahidka ah uga leexan dhabaha toosan oo uusan naftiisa ugu kadsoomin ducooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam ku ducaysan jiray subaxii galab waxaa ka mid ahaa
فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين
cunista maalka xaaraanta ah noocuu doonaba ha noqdee waxay ka mid tahay arrimaha uu eeday jaajooska ka soo muuqanaya istaarka almalaaxim wuxuuna tilmaamayaa in bilowga safarkiisii baadinimada uu ka soo ambaqaaday cunista maalka xaaraanta ah المال الحرام في حين المال الحرام ما أحد ما فيش إنسان بياخذ مال حرام حتى اللي هو سارق إلا وهو بيبرر لهذا المال فأنا لما أقول المال الحرام أنت هتقول ليش وين بياكل المال الحرام له صور له يعني مداخل
maalka xaaraanta ah ma jira cid qaadanaysa xitaa tuuga xaddayba ha noqotee ilaa wuxuu la yimaadaa marmarsiyo hantida xaaraanta ahna waxay leedahay qaabab iyo albaabba ay ka soo gasho sidaa daraaddeed nebiga salaallahu calayhi wasallam waxa uu tilmaamay in aakhiru zamaanka aanu qofka u aabbayeeli doonin halkaa ay ka soo gashay hantida qofka bini'aadamka ah waxaa la gudboon in uu iska ilaaliyo halka ay hantida ka soo gasho maxaa yeelay musiibooyinka ka dhashay maalka xaaraanta ah waa kuwa waaweyn waxaana kaaga filan musiibooyinkaas hal arrin oo argagax badan kaasoo ah inuu kaa hor istaago in ducadaada la aqbalo nebiga salaallahu calayhi wasallam waxauu xadiid ku yidhi wuxuu quutay waa xaaraan wuxuu cabbay waa xaaraan dharkuu xihan yahayna waa xaaraan haddaba sideebaa ducadiisa loo aqbalayaa qofkaas tani waa musiibo weyn qofka ugu dambeeya ee aad maciin bidaysa marka la joogo dunida aadna u cararaysa marka ay dhibaato ku soo wajahda oo ah allaah ayaa diiday in uu aqbalo ducadaada iweydiiya aniga arrinkan wallaahi sababta uusan allaah iiga badbaadin inaan ku dhaco dabinnada imaaraadka waa anigoo dhex dabaashay hanti xaaraan ah maalkaas xaaraanta ah ayaa ii diiday hanuunka iyo in ducadeeda la aqbalo wallaahi kama tegi jirin ducada maalin kasta laakiin alle igama aqbalin haddii uu iga aqbali lahaa waan hanuuni lahaa ma fahanteen warka marka maalka xaaraanta ah waa musiibo waa musiibo aadan dareemaynin adigoo toban kun oo riyaal haysta haddaad ku darta kun riyaal oo xaaraan ah waxay keenaysaa in ducadaada la aqbali waayo marka qofka waa inuu allaah uga baqa maalka xaaraanta ah allah ayaan ku dhaartee inaan noqdo baalashle oo aan nadiifiyo kabaha muslimiinta ayaa iiga sharaf badnayd inaan cuno maal xaaraan ah inaan habeenno iyo maalmo seexda anigoo gaajeysan ayaa iiga sharaf badnayd maalka xaaraanta ah ee ii horseeday xaaladda aan maanta taaganahay hantida xaaraanta ah keliya xaaladdan iima horseedin balse waxay iga dhigtay inaan bedelo ereybixinada shareecada islaamka waxaan idinkala hadlayaa tajribadayda anigu maalin isma dhihin waxaad cunaysaa maal xaaraan ah oo waxaaba aaminsanaa oo keliya in maalka xaaraanta ah uu yahay midka aad qaab xoog ah ku qaadato arrinkuna sidaa ma ahan albaabada uu ka soo geli kara maalka xaaraanta ah way badan yihiin waxaa dhici karta in lacag aad ku qaadato mowqif aad ka istaagtay qof walaalkaaga ah qasab ma ahan inaad noqoto dabadhilif marka maalkaas wuxuu noqonayaa maal xaaraan ah wuxuuna kaa dhigayaa qof alle iyo rasuulkiisa la dagaalamaya maxaa yeelay waxuu leeyahay darajaad
لا المال الحرام أبوابه كثيرة وأسبابه كثيرة قد ربما أنك تأخذ مال بسبب موقف مش ضروري عماله أو موقف وقفته ضد مسلم مش ضروري مجاهد هذا المال حرام هذا سحت أكلته سحت هذا المال أيخليك بعدين محارب لله ورسوله أي نعم لأنه درجات إن كستو عنيست مالك حارانته ودباتاس ليه هاي kuna horseedayo kiisa yar inaad raadiso hanti badan heer aad horseed iyo horfiiqu noqoto dilka qof muslim ah haddana waxay tilmaamayaan jawaasiista kasoo muuqanaysa filimka almalaaxim ee dhabaha hanuunka inaanay marnaba ka dhirgin hantidaasi jaajuus lagu magacaabo al-rasaas bin calawi oo basaas u ahaa sirdoonka maraykanka ee c a eda ayaa sheegaya in inkastoo u shaqaynayay sirdoon caalami ah haddana waqti xaadirkan deen lagu leeyahay
اسمه ابن محمد ابو لحوم واسمه واحد اسمه الوعي الوعي محمد علي ابو لحوم مع شركه نفط بترول هو شركه مكتب حضرموت التقينا في حضرموت sidaan kuu sheegayba waxaan heshiinay aniga iyo nin lagu magacaabo alwacyi maxamed cali abulaxuum oo shirkad shidaal ku lahaa xadramowd waxaan ku kulannay xadramowd isaguna wuxuu wada shaqayn la lahaa maamulaha xafiiska guddoomiyaha gobolka sannadkii laba kun siddeed iyo toban ayuu igu xiray maraykanka si joogto ah ayaana u siin jiray xogaha la xiriira magaalada assumca ee gobolka albaydaa oo xilligaas ay maamuli jireen mujaahidiinta kulankii ugu dambeeyey waxaan la yeeshay haweenay amerikaan ah oo lagu magacaabo saara waxaan isku aragnay jabuuti horeyna waxaan ula kulmay laba haween oo lagu kala magacaabo luusi iyo hanaag saddexdaas haween ayaan la lahaa wada shaqayn waxaana ku ballannay saara inaan ku kulanno magaalada almukalla bishii disembar waxay ka dambeeyey sannadkii laba kun siddeed iyo toban nambar weliba oo aan gudbiyo waa la duqayn jiray aniga ayaana mas-uul ka ahaa duqaymahaas been kuuma sheegayo wixii aan sameeyey waa intaas aan kuu sheegay saalim alwaxayshi iyo miqdaad aniga ayaa gudbiyey xogtooda afar bilood ka hor inta aanan la duqayn nafteeda waan dulmiyey waxaana ahaa qof sumcad iyo maqaam ku dhex leh dadka wallaahi walaal waxaan kuu sheegi karaa waxaan ahaa rag kuwa loogu maamuusid badan yahay marka fadhiyada la isugu yimaado kaalin ayaana ku lahaa xallinta khilaafaadka qabaa'ilka wallaahi ma garanayo waxa igu dhacay oo sida nafteeda u dulleeyey waxaana jeclaystay in dhulka aan ka hoos maro oo aanan ku lug yeelan waxaan liita kuwan way ibaadiyeeyeen sumcaddeediina dhulka ayay gashay dhabta ayaana ka hadlayaa xaqiiqatan sumcad fiican ayaan ku dhex lahaa bulshada nin waxaan ahaa deegaanka iyo qabiilkuba ay qadariyaan maraykankuna dhulka ayay igu rideen iyagoo adeegsanaya qarash yar ma rumaysanaysaa in deen laygu leeyahay xilligan ma rumaysanaysid wallaahi deen baa liigu leeyahay wallaahi deen baa liigu leeyahay waana ogahay inaadan iga bixinaynin deenta oo aad isleedahay way kugu fiican tahay laakiin dhab ayaan kuu sheegayaa deen baa liigu leeyahay anigoo la shaqaynayay hay-adda dunida ugu weyn oo ah sirdoonka maraykanka وبعد تقول استاهل من حقك لكن نقول لك والله اني مدين رغم اني شغال مع اكبر وكاله في العالم mid ka mid ah aaladaha u fududee sirdoonada helitaanka xogaha iyo tijnidinta xubno cusub waa telefoonada ismaartiga ee maanta aadka looga isticmaalo duniyada maxamed mucawada ayaa mujaahidiinta uga digaya arrinkan wuxuuna soo jeedinayaa in xaafadooda goobaha shaqada iyo isku imaatanadooda ay ka fogeeyaan telefoonada taasi ay ku jirto badbaadadooda والله العلي العظيم وجود الجوالات اللمس في البيوت ومعك ومع الأسر والله قد تحاسبون عليه عند الله عز وجل يعني أنا ما ما- مش مفتي بس والله قد يصل لحد الإثم أنت بتجاهد wallaahi taleefanada smartifonka ee aad guryaha ku haysataan reeraha iyo carruurtana aad siinaysaan waa la idinkula xisaabtamayaa qiyaamaha anigu mufti ma ihi laakiin taasi waa xaqiiqada waad jihaadaysaan dembigana faraha ayaad kula jirtaan walaal taleefanku waa aafo ee isaga fogow walaalaha igama codsan arrinkan inaan ka hadlo waxaana rajaynayaa inay idiin soo gaarto inkastoo walaaluhu ay awoodaan inay iska tiraan waxaad sheeganaysaa inaad tahay jamaaco si sir ah ku shaqaysa maxay tahay sirta aad sheeganaysa iyadoo taleefanada ay guryaha iyo goobaha shaqada ay inoo dhooban yihiin rag yahow mid ogaada taleefanada waxuu cadowgu awoodaa inuu soo dhex galo islamarkaana xogtaada uu qaado sawirro kaa gudbiyo cawraadkaadana u soo dhaco waa taleefanada halka ay ka qortaan jawaasiista waa isaga goobta ay lacagaha ugu soo diraan dadka ay doonayaan inay beegsadaanna waxay ku dilaan taleefanada arrintaasna waxaa horeyba u ogaaday walaalaha oo shaaciyey adigoo qoslaya ayaa hubka cadowgaada jabka ku wadataa gurigaagana geysanaysaa sidoo kalena la tegaysaa guryihii shaqada ee walaalaha arrinta la yaabka lehna waxay tahay walaalihiiba arrinkaas raalli ayay ka yihiin dhab ahaantii waan idinla yaabay taleefanadu waa hub uu isticmaalo cadowga arrinkanna waa mid cad oo la wada og yahay oo mana baahna in la bayaaniyo tiknolojiyadda cadowga xilligan waxay gaartay in isagoo aanan xitaa taleefankaaga haynin uu xogtaada raadsan karo haddii uu xadido goobta aad ku sugan tahay wuxuu awoodaa inuu dhegaysto dhammaan taleefannada halkaas laga isticmaalayo waxaa jiray sarkaal ameerikaan ah oo fadeexeeyey sirdoonkooda sheegayna inay dhegaysteen sagaashan milyan oo taleefan oo laga isticmaalayay baraaziil si aanu afgembi uga dhicin dalkaas isweydii marka yaa muhiim u ah maraykanka adiga mise baraaziil marka laga hadlaya amniga maraykanka iyo dagaalkiisa ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada shaki iigama jira inay dhegaysteen dhammaan taleefanada yeman si ay u helaan xogta mujaahidiinta aniguna arrinkaas shaki kama qabo umana mujaamaleenaya walaalaha tiknolojiyaddu halka ay gaartay waad wada ogtihiin waxaad u baahan tahay keliya kombyutar basaamaadka codka wejiga iyo faraha adigu hadda waxaad isticmaalaysaa taleefanada smartiga ee la salaaxo shaki ma lahan in astaamaha farahaagu ay haystaan sirdoonka may fahmaysaa intaasi mid ku darso oo aqoontu waxay u horumaraysaa si xawli ah بصمتك كذا أنت عليك بصمة في الأمن السياسي توصل كأنك بصمت في الأمن السياسي فهمت؟ أيوة فأشياء كثيرة جدا يعني الت- والعلم الآن يتقدم بشكل غير م- يعني ما يمكن تتخيله isdaarka cusub ee muasasada almalaaxim wuxuu markii ugu horreysa ka hadlayaa siday kusoo bilaabatay fitno la qorsheynayay in lagu dumiyo jihaadka yaman iyo halkay ku dhammaatay fitnadaas oo uu horkacayo xubin hore uga tirsanaa mujaahidiinta oo lagu magacaabo abuu cumar wakhti xaadirkana hogaamiya xisbi dimuqraadi ah oo ka dhisan koonfurta yaman maxamed mucaawad ah ayaa tilmaamaya inuu ka mid ahaa raggii ay saamaysay fitnada ninkan uu kiciyey oo uu ku dureeyey hufnaanta garsoorka mujaahidiinta iyo shaqada jihaaska amniga sidoo kalena isku dayey in uu ku sumcad dilo amiirkii hore ee mujaahidiinta jasiiratlcarab sheekh qaasim arriimi raximahullah احنا انا محمد عبد العلي المعوضه المتورط في فتنه النهدي بسبب تصديقي وسماعي للنهدي اتوب الى الله عز وجل من تصديقي لهذاك المعلومات واعطائي للقضيه حجم اكبر من حجمه سبب في صد الناس عن سبيل الله واول شيء صديت نفسي كنت اقول شهادات الزور حق هذا لكن حتى هذا اثم والان انا اكفر عن هذا الاثم وابلغك الصوره بحيث اقيم عليك حجه قسم بالله ما عذبت قسم بالله ما هددت قسم بالله ما عرض علي أي مقابل عشان أسجل لك هذا الكلام anigoo ah maxmed waxaan ku lug leeyahay fidnadii uu kiciyey ninka lagu magacaabo alnahdi sababo ku aadan anigoo rumaystay warka uu sheegayey hadda alle ayaan uga toobad keenayaa inaan warkiisa rumaystay qadiidii uu wadayna aan siiyey xajmi ka weyn midkii ay lahayd taasoo sababtay inay dadka ka hor istaagto waddada allah aniguna aanba ka mid ahaadee kuwaas markhaati beenaale ayaan ka ahaa arrimaha qaar saasoo ay tahayna hadda waan ka toobad keenayaa ilaahay baan ku dhaartaye markaan arrimahan ka hadlayo la ima jirdilin mana ku qasbani inaan arrinkan dhaho sidoo kale kuma helayo hadalladan macaamil wanaagsan aslanba tacaamulka waa mid wanaagsan waxaa ilaahay markhaati iga yahay in walaalka cuntada ii keeno uu ii cudur daarto marka uu iga soo daaho waxaan cunaa cuntada ay cunaan waxaan cabaa cabitaanka ay cabaan ninka lagu magacaabo abu cumar haddii uu runta ii sheegi lahaa in walaaluhu ay si wanaagsan ula macaamilaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan wallaahi kama tegi lahayn mujaahidiinta laakiin been bay noo sheegeen ilaahay hortiisa ayaanu kula xisaabtami doonaa fariimahana waan u diray oo ay ka mid tahay fariintan wallaahi ma saamaxayo waxaan ka mid ahay dhibanayaasha ay dhibaatada u horseedeen waanu toobad keenay ilaahayna waxaan weydiisanayaa inuu iga aqbalo farintani waxaan u dirayaa qof walba oo ay gaartay fidnadii abuu cumar si gaar ah sheekha aniga ayaa si gaar ah ula xiriiray sheekhaas sheekhuna si wanaagsan ayuu iigu jawaabay oo wuxuu ii sheegay inuusan igaranayn mas'aladana ay u baahan tahay baaritaan sharci ah muhiimaddu hadda waxay tahay waxaasoo idil waxay ahaayeen been abuur cid weliba oo warkaasi gaarayna sidaa ayaana leeyahay qof wax maqlay iyo qof wax arkay isku mid maahan anigu hadda arrinka waan tijaabiyey iyaga ayaana hadda la joogaa wallaahi maalinkii ugu horreysay ee aan gacantooda galay ima ay jirdilin oo ima ihaanaysanin iyadoo weliba arrimaha aan ku jiro marka loo fiiriyo aan mudanahay intaa iyo wax ka badan si dhaqandiimeed leh ayay iila macaamileen ilaahayna waxaan u weydiinayaa inuu u dembi dhaafo
ما إهانة مع أن في أنا أشياء مقترفها أستحق عليها فهمتني لكن يعني والله أنهم عاملوني بالدين عاملوني بالدين وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي sheekh xaarif annabaari raximahullaah oo ka mid ahaa culimmada jasiiratul carab maraykankuna duqeyn diyaaradeed ku dilay ayaa ka soo muuqanaya filimka isagoo mujaahidiinta uga digaya inay ku kadsoomaan ishaacaadka ay hurinayaan sirdoonnada gudaha iyo dibadda ee lagu doonayo in lagu majaxaabiyo jihaadka وليأخذ كل مجاهد حذرة من أولئك النفر الذين ليس لهم شغل سوى mujaahid walba waa inuu ka digtoonaadaa dadka ishaacaadka faafiya oo aan lahayn shaqo aan ka ahayn inay wax ka sheegaan hoggaanka jihaadka iyo in la sumcad xumeeyo ha noqdo qofka ficilka foosha xun samaynaya qof ku dhex jira mujaahidiinta ama qof ka baxsan dadka ishaacaadka faafiya oo sumcad dila hoggaanka mujaahidiinta ha ku jiraan safka jihaadka ama bannaanka ha ka joogaane waxaa dhici karta inay cadowga ka tirsan yihiin waxaa kaloo dhici karta inay yihiin dad iska liita diin ahaan iyo caqli ahaan intaba oo cadowga warkiisa dhegaysta shirqooladana ku dhaca isagoo aan is ogeyn waxaa dhacda inuu yahay qof iska qalbi wanaagsan laakiin warka ayuu maqlayaa isagoon waxba hubsan ayuu faafinayaa war ay ku jirto mufaasid waaweyn
وينساق في مخططهم من غير أن يدري ضعيف التفكير طيب يسمع الخبر و... وينشره ولا يدري ما فيه من المفاسد العظيمة muasasada warbaahineed almalaaxim waxay markii ugu horreysa faafinaysaa xogo ka turjumaya kiiska abuu cumar ee kusoo biyashubtay dimuqraadiyadda iyo adeegidda cadowga mujaahidiinta waxaana ka hadlaya sheekh qaasim arriimi oo tilmaamaya in ninkan iyo markhaati beenaalaha lagu magacaabo abu daa'uud oo ay wada socdaanba ay lahaayeen qorshe diyaarsan oo ka dhanah mujaahidiinta على كل أبو عمر اللي اتضح لي أنا أن الرجل كان يمكر من أول ما هوش أمر الآن
si kastaba ha noqotee abuu cumar ninka lagu magacaabo waxaa ii caddaatay inuu dhagarqabe ahaa maalinkii koowaadba ilaahay baa wax naga ogay laakiin ninku wuxuu watay mashruuc gaar ah xitaa haddaan ka soo qaadno inuu khaldaad arkay waxaa dhab ah inuu jeclaa khaldaad badan inuu arko si uu uga faa'iidaysto khaldaadkaas wuxuu lahaa qorshe cayiman markii uu soo baxay xukunka wuu diiday inuu arko si uu uga aragti dhiibto bal haddii tacaddi iyo waxyaabo kale ay jiraan marka wuxuu watay tuhmad iska diyaarsan marka shaqadiisu waxay ahayd inuu dumiyo garsoorka kaalay xukunka qadaha arag kadib hadal haddii aad doonto uu diiday dhammaan arrimahaas wuxuu bilaabay inuu dumiyo wax weliba abuturaab iyo dadka la midka ahaana wuu diiday inay jawaasiis ahaayeen oo wuxuu sheegay in la dulmiyey been abuur tiro badan ayuuna faafiyey wixii markaas ka dambeeyey waxaa kaloo la mid ahaa ninka markhaatiga beenta ah furay ee abuu daawuud ninkaas dhammaan dadku waxay ku fiirinayeen aragti liidid ah anigu soomahan arrinka abuu daawuud alle ayaan u tala saartay maxaa yeelay arrinta uu sameeyey ma jirto cid kaloo samaysay waana xaqiiqo dhab ahaantii wallaahi ima soo marin nin ka faajirnimo badan abuu daawuud oo ka liita laakiin ilaahay baa mahad iska leh mar waliba
ما سواه يعني أي أحد وحقيقة والله والله ما مر علي أفجر من هذا الرجل والله ولا ألأم منه يعني لكن الحمد لله على كل حال
isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheekh qaasim arriimi tilmaamayaa in tallaabooyinka la marsiiyey kooxihii jawaasiista ee ay hore usoo bandhigeen mujaahidiinta ay ahaayeen tallaabooyin waafaqsan shareecada islaamka ujeedka shabakadaas ayuuna ku tilmaamay inuu ahaa leexinta masaarka jamaacada jihaadiga ah si looga dhigo mid gacanta ugu jirta sirdoonada caalamiga ah laakiin allah mahadii ay arrinkaas fashiliyeen احنا توفقنا في كشفهم مجرد ان احنا بس سعينا سعي بسيط جدا فاعطانا الله عز وجل لكن كنا منضبطين بما قال الله قال رسوله يا الله انا اظلم احد يا الله
annagu waxaan qaadnay tallaabooyin yaryar alle ayaana waafijay inaan kashifno arrinka jawaasistan walaalaha shaqadaas ku aadan waxaan dabrayaa hadalka allah iyo rasuulkiisa markaan shaqada ku jirana waxaan allah weydiisanay inaynan ku kicin wax dulmi ah kuma aynan tiirsanayn caqligeena waxaan isweydiinay tallaabo walbo aan qaadaynay ma bannaan tahay mise ma bannaana ilaahayna wuuna waafijiyey dhammaanteen haddaan dulmi aragno oo aan ka hor istaagaynaa wallaahi innagaa dhimanayno intii aanu ku kici lahayn gaboodfal wuu naga dhici karaa dulmi oo ma lihiin dulmi ma dhicin laakiin uma qasdayno dulmi mana fududaysanayno inuu dhaco adigu wuxuu ka lahaa jawaasiista hadaf weyn ma ahayn hadafku duqaymo la fuliyo ujeedku wuxuu ahaa in la leexiyo dhabaha ay ku socoto jamaacada wuxuu qorshuhu ahaa in hoggaanka la laayo kadibna talada ay la wareegaan hoggaan ay iyagu soo diyaarsadeen siday doonaanna u hagaan la dagaalan koox hebel la dagaalan qabiil hebel yacni inuu u hago sida uu isagu doonayo intii uu ku dili lahaa wallaahi kun jeer inaan dhimanno ayaa nooga roon inaan xaaladahaas gaarno oo ay ardaashu nagu shaqaystaan dhammaan jawaasiistu waxay ka markhaati kaceen in mashruuca leexinta dhabaha jamaacadu ku socoto uu gebi ahaanba fashilmay iyagoo tilmaamay in mar kastoo qalad dhacaba ay jamaacadu ku soo laabanaysay dhabaha saxda
ah filimka cusub ee almalaaxim wuxuu mar kale dirayaa baaq ku socda jawaasiista baaqaas oo ah inay toobad keenaan ka hor inta aanay kusoo dhicin gacanta hay-adaha amniga ee mujaahidiinta fariintaasna waxaa diraya hogaamiyaha muhaajirka ah ee lagu magacaabo sheekh ibraahim abu saalax نجدد دعوتنا لكل من زلت به القدم أو استزله الشيطان ووقع في شراك العدو بأن يعود إلى طريق الرشد والجادة ويأتي إلينا مهما فعل وله منا الأمان والستر بشرط التوبة إلى الله waxaan mar kale halkan baaq uga dirayaa cid waliba oo sanbiriiraxatay ama shaydaan ku duufsaday oo ku dhacday debinka cadowga waxaana kula talinaynaa inay ku soo noqdaan dhabaha toosan oo uu inoo yimaado wax waliba oo uu sameeyey annaguna waxaan u ballanqaadaynaa inaan ammaan gelino arrinkiisa asturno bishardi inuu alle u toobad keeno uuna caddeeyo arrimaha uu ku lugta lahaa ha ogaado qof kasta in towbadiisa aan ka jecelnahay inaan ka aargudno dadka oo dhammi ayaana la jecelnahay hanuunka qof kasta oo noo yimid isagoo taa'ib ah xogay waayayna nala wadaagay wuu ka markhaati kacayaa dhabnimada baaqan kan ah iyo inaan oofinay allah wuxuu yidhi إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يا حامل الماء على ظهرك وميت ظما تمشي بعز الهواجر في مراحل شداد
isdaarka cusub ee muasasada warbaahineed almalaaxim wuxuu ku beerayaa aflaam wacyigelin ah oo ay hore u bahaysay muasasada kuwaas oo lagu falanqeeyey dhagaraha jawaasiista iyo siday ula gudban tahay muslimiinta iyo mujaahidiintuba inay ka feejignaadaan jawaasiista ee ka mid ah halisyada muslimiinta ka soo wajaha gudaha waxaana waajib diineed noqonaya sidaba ay culimmadu tilmaamayaan in bulshada muslimka ah qaybaheeda kala duwan loo iftiimiyo halistooda lagana wacyigeliyo shirqooladooda waajib wadareedna loo arko ka hortagooda iyo dhicisaynta mashaariicdooda waxaana badbaadaya ciddii uu allah badbaadiyo allah waxaan weydiisanaynaa cafis iyo caafimaad
ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا والله آه. ليتني مت قبل هذا ليتني مت قبل هذا كله قبل ما أتورط في المال الحرام قبل ما أتورط في السفالة هذا قبل ما أدخل لي في معلومات وسفالة وحقارة ليتني مت
فإلى كل حائر بين مفارق الطرق نقول إن طريق العودة إلى الله لا زال مفتوحا أمامك إليه ندعوك ونشد على يديك ونشعل من شموع الإنارة والهداية ما يدلك عليه فلا تهلك نفسك في دروب الغواية وصحاري التيه عد إلى الجادة قبل أن تغرغر الروح عطشا من لفح الفيافي وأنت على جنبات الري من معين الحياة ونهرها الصافي كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول فتنقضي عنك الحياه وتضيع فرصه النجاه او تطلع عليك الشمس من مغربها فتعض اصابع الندم حين لا يجدي نفعا
يا حامل الماء على ظهرك وميت ظما تمشي بعز الهواجر في مراحل شداد عد قبل ما ينتهي في المكوى تهلك هما واحذروا waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka oo aan maanta kusoo gudbinay isdaarkii mu'asasada almalaaxim ee loogu magacdarayay sabiilu rashaad kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu يا حامل الماء على ظهرك وميت ظما تمشي بعز الهواجر في مراحل شداد عد قبل ما ينتهي في المكوى تهلك هما واحذر من الكبر يرجمك لكفر العناد واحذر من الكبر يرجمك لكفر العناد